gabanaha ismaamulka wasiir axmed cabdulaahi jiir ayaa xariga ka jaray dhowr gawaari oo raashiin loogu tirigalay in lagu samata bixiyo dadka ay abaartu aadka u saamaysay ee deegaanada ismaamulka wasiir ku dhaqan oo ay xooluhu abaarta kallaysay raashiinkani oo ka kooban dhowr nooc ayaa loo kala diray deegaanada kala duwan ismaamulka wajeer gabanaha ayaana ka warbixiyey raashiinka iyo inta uu yahay cadadiisa meeshan raashiin ayaan bixinayna insha allahu tacaala afartan iyo laba kun oo maxaa la yihahda ito box oo booshadii ugaaliga loo aqaano ah oo tiiba ah labaatan iyo afar kiila afartan iyo laba kun oo min labaatan iyo afar kiila ah toddoba kun iyo saddex boqol iyo lixdan iyo toddoba carton oo saliidii cunada ah iyo afar kun oo baag oo digir ah ayaan diraynaa oo la wada geynayaa sabkawntiyaasha iyo wariyaasha kulli waad ogsoontihiin daacuun ayaa ka jira darfa countiga ka mid ah horaana buulooyinkan afar meelka dhexdooda ayuu dad ku dhacay daacuun mar dhow senatarka ismaamulka wajeer mudane cabbaas keekey ayaa bulshada ugu baaqay inay isu naxariistaan halka maamulayaasha dugsiyada sarena uu ugu baaqay in aysan carruurta soo eriyin wajarow nin kale sugaysin ma laha ummad kaleo la sugaayo ma ku maqan ma laha waxaan doonayaa reer wajeer inay isu naxariistaan jiiraankii la fiiriyo ninkii maanta casho iyo qurac iyo waxba haystaba qurac iyo casho iyo maxay qada midoo inaas faraha ka qaadin oo jiiraankeeda oo baaxnasiisin ma aan isu naxariisnay ilahna naxariisana soo saas ma maxaa kaloo dhahay school fees bala bixin karo gabaran khayr alaasi intaasi waa waa bixi laakiin ilmihii kulli waxa gelin secondary foomana la geli markaa dawlad waxaan ka codsanaynaa in school fees waktiga xaadirka ah oo abaarta jirta dhinaca nooga dhow macalimiinta iskuulka waxaan leeyahay the principals i want to tell them again please have a human face marka carruurtii aan la soofiijinin haddaad dhib jiro gabana waa jooga aniga waa joognaa embiyesh way joogaan lacag bay hayaan la soo cuskada dadka hala dhahay intaan intaan ama yuwaana intaan waan yuwaanaa ilmihii iskuulka laga soofiijinin